bsmi illaahi الraxmani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama clى nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximah اllahu tacaala faslun laa ba'sa biاljamci bayna suwarin fii rakcati waaxida mualifku wuxuu leeyahay laa ba'sa dhib ma leh biljamci kulmin beyna suwarin suurado in la kulmiyo fii rakcatin waaxidatin hal ragco in dhowr suurad lagu kulmiyo dhib ma leh oo laba iyo saddex lagu aqriyo hal ragco faqad habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday saxiixeynka min xadiidi cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal laqad caraftu waxaan gartay anna daa'ira alatii kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaqrinu beynahunna suuradaha isu dhigmo oo nabiga sala allahu calayhi wasalama uu isla xidhiirin jiray ayaan garanayaa oon ogahay buu yidhi marka suuradaha isku midka ah macaanidooda isku dhowdahay ayuu nebigu jamcin jiray fadakara cishriina suurata min almufasali wuxuu sheegay labaatan suurad oo nebigu labalabo isu raaci jiray oo ka mid ah jallaadka qamiis kulla suuratayni fii rakcatin laba suurad kasta ragca ayuu ku aqrinayay waqad qadamnaa waxaan soo hormarinay can jamaacatin min asalafi jamaaco salafka ka mid ah qiraa'ata alkhatmati qur-aanka oo dhan inay aqrinayeen fii rakcatin hal rakca ay ku aqrinayeen marka qur-aanka dhan markay ragco ku aqrinayaan dhowr suuradood ayaa marka ay halkii ragco ku aqrinayaan dabcan boqol iyo afar iyo toban suuradood ayay ragco ku aqrinayaan marka waxay kutusa in la jamcin karo laba suurad iyo ka badan in lagu aqri karo hal ragco dhexdeeda faslun ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen buu yidhi cala istixbaabi aljahri bilqiraa'ati sunnanimada in lala jahro qiraa'ada fii salaati subxi salaada subax waljumucati salaada jumcada waalciideyni iyo labada ciidood waal-uulayeyni iyo labada hore min almaqribi oo salaada maqrib ah waalcishaai cishaha ka mid ah wa fii salaati taraawiixi salaada taraawiixda in lala jahro sunanimadeeda lagu ijmaacay waalwitri iyo salaada witir caqibahaa oo taraawiixda ka dambeyso yani salaada witirka markay taraawiixda ka dambeysana waa lala jahraa kor kor ayaa loo akrinayaa wahada mustaxabun jahriganina waa mid la sunneeyo lilimaami imaamka waalmunfaridi iyo ninka keligiis tukanayo bimaa waxa yanfaridu bihi ou la gooni noqonaya minha oo salaada ah wa ama alma'muumu ma'muumka falaa yajharu bilijmaaci ma'muum isaga lama jahrayo lanna imaamu ku xiran yahay imaamkiisu dhegeysanaya ayb wayusanu waxaa la sunneeyaa aljahru kor in loo qaado qiraa'ada wayusanu aljahru ayaa la sunneeyaa fii salaati kusuufi alqamari bisha markay madoobaato dayax madoobaadka in qiraa'ada lala jahro ayaa la sunneeyaa leanna waa salaad leyli ah oo habeen la tukado lehna mid iyada u dhiganta oo nahaari ahna leh ayb walaa yajharu ma la jahraayo fii kusuufi shamsi qorax madoobaadka ma la jahraayo waa sida madhabta shaaficiyada ay qabto wa salaatu kusuufi shamsi inaan lala jahraynin ee la siraysanayo waxayna daliishanayaan xadiid samurata bni jundub ee sunanka ay wariyeen qaarkood oo uu leeyahay yacnii nebigaa salaad tukaday qorax madoobaaduu tukaday waxba kama aanan maqlin qiraa'a ah marka in la siraysanayo waxaa kaley leeyihiin madhabtu ay leedahay qiyaaskana sidaasaa waafaqsanoo salaad kasta oo maalinna timaado habeenna leh mid iyada lamidoo habeenkii la sameeyana qabto waxay leeyihiin salaadahaas oo kale midda maalintiina waa in la siraystaa midda habeenkiina waa in lala jahraa ayib middaas habeenkiina waa in lala jahraa ayib macnahaasuu marka tilmaamay laakiin xadiid caa-isha ayaa wuxuu tilmaamayaa saxiixa ku sugan ama yacni kutubulxadiid yacni ku sugan ayaa wuxuu tilmaamayaa in lala jahro kusuufulqamarka waxaan u jeedaa salaada oo qorax madoobaadka kusuufu shamsi ayb wayajharu fi listisqaa'i salaatulistisqaaga waa la jahrayaa roobdoonta marka la tukanayo kora loo qaadaya iyada lianna haddii maalin la tukanayana inkastoo haddii ay dhici karto in maalin la tukado marka maalin la tukanayo iyada salaad u dhiganto oo habeen la tukadaa ma qabto saas darteed marka waa lala jahraa qiyaasku saasuu keenaa marka laakiin hadday salaadu leedahay mid kale oo iyada lamida oo la tukada habeenkii oo kale waa in loo kala duwo marka oo midda maalintiina la siraysto midda habeenkiina lala jahro walaa yajharu kor uma qaadayo fi ljanaasati salaada janaasada idaa sulliyat haddii la tukado binahaari maalin haddii la tukanayo salaada janaasada haddii maalin la tukanayo lalama jahraayo wakada bileyli haddii habeen la tukanayona waa la mid oo hoos baa loo dhigayaa cala almadhabi saxiixi almukhtaari madhabta saxiixa ah sida ay tahay yani habeen iyo maalin salaada janaasada hoos unbaa loo dhigaa walaa yajharu ma la jahraayo fii nawaafili nahaari salaadaha sunnooyinka maalintii la tukado iyadana la jahri maayo gayra maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay maahane oo min alciideyni walistisqaa'i ah salaada roobdoonka iyo ciidda iyo maaha iyagu kuwaas korbaa kor ayuu u qaadayaa laakiin wixii aan labadaas ahayn oo sunnooyinka maalintii la tukado ma la jahraayo wاkhtalafa asxaabuna fi nawaafili اlleyli asxaabteenna madhabta shaaficiyada waxay isku khilaafeen salaada sunnada ee habeenkii la tukado ma lala jahraya iyada fal adharu sida xooga badan annahu laa yajharu la jahri maayo waathaani qowlka labaadna yajharu waa la jahrayaa waathaalisu kan saddexaad wahuwa ikhtiyaaru lbagawiy waa imaamu lbagawi ikhtiyaarkiisee yaqra-u bayna aljahri walisraar dhexdhexaad mana siraysanaayo mana la jahraayo xoogaa dhexdhexaado wou ismaqashiinayaa si fiican waxaana keenaya sidaan in laysugu khilaafo abubakar markuu nebigu soo maray isaga oo hoos u dhigayo qiraa'ada haddana waa ka tego cumar uu soo maray oo qiraa'adii la jahrayo kor u qaadayo salaatuleylka markaasuu wuxuu yidhi adna codkaaga wax yar kor u soo qaad abubakarow yacni abubakar nabiga wuxuu ku yidhi maxaa codkaagii hoos ugu dhigtay markaasuu yidhi qad asmactu man naajaytu allihii aan la faqaayey aniga waa maqashiiyeyuu yidhi waa imaqlayaa cumar baa waxaa la yidhi adigana maxaad kor ugu qaaday markaasuu yidhi uuqidu lwasnaana qofka hurdaysanna waa toosinayaa wa atrudu shaytaan shaydaanna waa iska eriyayaa yidhi markaa nebigu wuxuu yidhi adigana wax yar kor u soo qaad adna xoogaa hoos u dhig marka salaada la sheegayana waa salaatuleylka oo adigu aada tukanaysidoo caadigaan amaa taraawiixda iyo iyada iyo salaadaha noocaasoo kale taas waa lala jahra hore uga soo hadlay taasi ayb walow faatathu salaatun hadday salaad ka tagto bileyli habeenkii salaad habeen ah ayaa dhaaftay oo ka tagtay faqadaahaa binnahaari maalin ayuu qallaynayaa ow binnahaari salaad maalin ayaa dhaaftay faqadaahaa bileyli habeen buu soo qallaynayaa see la yeelaa iyada marka aa masalo kaleoo muhima salaad maalintii la tukadaa kaa tagtay habeen baad qallaynaysaa mid habeenkii la tukadaa kaa tagtay maalin ayaad qallaynaysaa wuxuu ka wadaa halilictibaaru waxaa la fiirinaya marka maqadada waqtigeedaa la fiirinaya xilliga aad qallaynayso mase waxaa la fiirinaya salaadii kaa tagtay waqtigeeda ayaa la fiirinaya ayb fa hal yuctabaru ma la eegayaa ma la fiirinayaa filjahri xagga kor uqaadidda iyo walisraari hoos u dhigidda waqtulfawaati waqtiga ay tagtay miyaa laga fiirinaa ama waqtulqadaa ama hadda waqtiga la qallaynayaa laga eegayaa fiihi wajhaani laba wej baa ku sugan xagga madhabta liasxaabina adharuhumaa kan ugu xooga badan alictibaaru biwaqti alqadaa waqtiga la qallaynayaa lagu xisaabtama haddii salaad maalin ay kaa tagtoo la siraysa jiray laakiin hadda aada habeen joogto waqtiga aad qallaynayso kor u qaad markaas labada ragcee hore haddii ay tahay mid habeen ah habeenkii waa lala jahri jiray salaadaha la tukado laakiin waa kaa tagtay maalinaa rabtaa inaa qallayso ila waa la qallayn karaa salaadaha sunnooyinkee salaatuleylkii hadday kaa tagtay ood inta u dhaxayso subaxa ilaa duhurka qoraxda markay soo baxdo ilaa duhurka inta u dhaxayso in la qalleeyaan soo marnay markaas maxaad samaynaysaa xilligaas maalinta ah salaada la tukado ma lala jahraa mase waa la siraystaa waa la siraystaa hoosa u dhigaysaa marka alictibaaru biwaqti alqadaa walow jahara waaba isdabagedi waa dabagediyey marka meeshii in lala jahra ahaydou siraystay meeshii in la siraysta ahaydna koro u qaaday maxaa dhacaya markaas walow jahara haddii uu la jahro fii mowdici alisraari meeshii inuu siraysto ay ahayd ow asara ama uu hoos u dhigo fii mowdici aljahri meeshii lala jahraayey fa salaatuhu saxiixatun horta salaadiis waa sax walaakinahu irtakaba almakruuha karaaha ayuu koray walaa yasjudu lisahwi sujuudu sahwina u samayn maayo lianna aljahru fii mowdici aljahri walisraaru fii mowdici alisraar waa min hay-aati salaa salaadda waxaa loo qaybiyaa shuruud way ka horeysaa salaada shuruud haddaad maqasho waa qabla salaad intaada salaada gelin waxaa lagaa rabo dahaaradii istiqbaalu lqibla satru lcawra waxaas aada soo buuxinaysid inta aadan salaada gelin shuruud ayaa la yidhaha kuwaas arkaanna waxaa la yidhaahdaa markii salaada aada dhex gasho waxa ay qasab tahay inaad la timaado oo haddii aadan la imaaninba salaada kaa burayso takbiiratulixraamkaa ka mida waxaa ka mid ah niyadaa ka mid ah takbiiratulixraamkaa ka mid ah waxaa ka mid ah faatixada aqrinteeda qiyaamkaa ka mida ninkii awoodo inuu istaag ku tukado salaadii faradka ayd wahaakada waxna waxaa la yidhaahdaa abcaadu salaa abcaad ama sunan salaada abcaadeeda marka ataxiyaadka koowaadoo kalaaba ka mid a waxna waa hay-aad ayaa la yidhaha gacmaha kor loo qaado iyo rafculyadeynka iyo jahrigan aan hadda wadna iyo siraysiga meelaha lagu siraysta iyo subxaana rabbiya alcadiim oo la dhaho iyo rukuucda subxaana rabbiya alaclaa oo sujuud lagu aqriyo iyo kuwayaalkaasoo dhanna waxaa la yidhaha hay-aad marka haddii aad ka tagto hay-ah min alhay-aad wax kugu waajibayo oo wax yacni sujuudu sahwi lagaa rabo ama inaad sujuudu sahwi u samaysa laguu sunneeyaa ma jirto hay-a haddaa ka tagto meesheediina ay soo dhaafto mana u laabanaysid salaadaadana waxba uma dhibayso sujuudu sahwina la imaan maysid haddii uu kaa tago ruknina oo aada rukni ka tagto masalan sujuud ama rukuuc ayaa ka tagtay waa u laabanaysaa la-aantii salaada ma soconayso waa dib inaa ugu laabato laabudda inaad samayso wa sujuudu sahwi ma kaaga filna laakiin hadhow markaad salaada dhammayso intaa haddaa u laabato salaada markaad dhammayso sujuudu sahwiyaa la imaanay lianna intaas siyaadaadkaas salaadaada soo galay darteed waxaa soo haray marka haddii la waayo abcaad ama sunankii atixiyaadka koowaad iyo kale ayaad ilowday atixiyaadka koowaad ma loo noqonayo laakiin sujuudu sahwiyaa la sameyna ayb hadda halkan marka annaga waxaa naga khuseeyaa waxay tahay meeshii kor in loo qaado laysfaray salaaddii maqrib oo kale ragcada koowaad iyo labaad waa iloobe imaamkii waa waa iska siraystay wixii dhammaay sujuudu sahwina ma samaynayo wax kalena mama samaynayo keliya un shay makruuh ah ayuu ku dhacay marka dadka qaar waxaa arkaya imaamkii sidaas markuu yeelo subxaan allah bay dhahayaan imaamkii markuu ogaado isaguna waxaa laga yaabaa inuu jahrigii soo bilaabo hadhow inuu sujuudu sahwi sameeyaa laga yaabaa marka sujuudu sahwigan ayaan boos lahayn leanna waa hey-a waxaana aad ka tagtay sujuudu sahwi lagama rabo waclam ogow ana alisraara siraysiga fi lqiraa'ati waatakbiiraati la siraysto wagayrihimaa iyo keyrkood oo min aladkaari ah huwa marka hala siraysto hoos ha loo aqriyo ayaan maanta dhan dhahayni hoos u aqrintu maxay ku xasileysaana huwa an yaquula hu waa inuu yiraahdo dikriga bixaysu meel yusmicu nafsahu nafsadiisa uu ka maqashiin karo ani markii lagu yihahdo waa siraysane adiga ismaqashiyaa laga wadaa haddii aadan adiga xataa ismaqashiinin waxba ma aqrinin marka walaa budda waxaa qasaba min nudqihi inuu dhawaaqo bixaysu meel yusmicu nafsahu nafsadiisa uu maqashiinayo idaa kaana haddii uu yahay saxiixa samci dhegihiisu miday caafimaad qabaan walaa caarida lahu wax ka celiyo sawdkiisa inuu maqlo qaylo iyo buuq iyona iyo sawaxana aynan jirin fa in lam yasmac iyadoo sidaa tahay haddounan maqlin dheguu waa caafimaad qabaan qaylo ma socoto mana maqlaayo isaga waxuu aqrinayo lam tasixa qiraa'atuhu qiraa'adiisii ma ansixin walaa gayruhaana uma ansixin qiraa'ada keyrkeed oo min aladkaari ah bilaa khilaafin yani bilaa khilaafin cindanaa aslan qiraa'a marka lagu yiraahdo madhabta shaaficiyada sidaanay qabtaa haddii lagu yidhi faatixada aqri macnaheedu waxay tahay in adiga ismaqashiiso haddii marka sawdkaagii la maqli karo oo dhagahaagu fiican yihiin qaylo iyo buuq aadan meesha aynan ka dhoweyn waa inaad ugu yaraan maqli karta waxaan aad aqrinayso adiga inaad ismaqashiiso shaaficiyada sidaasay qabaan xanaabilada iyo kale laakiin waxay leeyihiin iyagu ismaqashiin xataa shardi maahane shardigu wuxuu yahay inaad afkii nuuxnuuxiso iyo carabkii iyo baxaysu qofkan waxbau aqrinayaa laysdhihi karo waxayna ka qaadanayaan xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi nebiga qiraa'adiisa maxaa ku gara jirteen ayaa la su-aalay duhurkii iyo casirkii iyo markaasi waxay yidhaahdeen bidiraabi lixyatihi garkiisa dhaqdhaqaaqiisa markuu qiraa'adii akhrinayo xarafka meeshan kasoo saar midkan halkan ka keen garkii baa dhaqdhaqaaqaya afkii waa dhaqdhaqaaqaya dhaqdhaqaaqaasaan ku aqoonsan jirnay dheheen marka xanaabilada waxay yidhaahdeen marba haddii jirkiisu afkiisu uu dhaqdhaqaaqayo iyo carabkiisu ninkaasi waxwaa akhriyey shaaficiyaduna waxay leeyiin waa intaas in la helo oo lagu daro ismaqashiis weliba meeshii marka waxaan ku jirin wax la yidhaahda qalbigan ka akhriya aniga bataatan taasi ma imaanaysa nacam faatixadii inaa akhrisaa lagu amray allahu akbar shig dadka qaarna oo arkaya labadooda faruuriyoodaaba isku dheganba war qiraa'adii aaba waa akhriyey u ku leey qalbigaa aan ka akhriyey qalbi waxa haddii laga akhriyay waa akhriyey maba la dhahaba waa tadaburaa la iraa haddaad qalbigaaga kasoo aada mariso waxa waa uun tadaburtay waxba ma aadan akhrinin xadiidkuna wuxuu ah laa salaata liman lam yaqra ayaa layihi qiraaa waxaa la yihaha marka markay ugu yartahay waa in dhaqdhaqaaq iyo carabkii wax lagaa helo markay ugu yartahay ayb axadulwaswaasna ma fiicno oo qofkii inuu dadkii dhammaa u maqashiiyo sida soomaalideena aan u badannahay ayb wala daaliin aamiin marka la yidhaha masjidka dhana isla dhawaaqayo meelahan xoogaa idinku waa roontihiinba nin walba wuxuu isle ismaqashiiska sug markaasuu qayl aada u qaylo dhaaminaa bismi illaahi araxmaani araxiim saas u dhahayaa dadkii dhammaayaa maqlaaya imaamka xataa waa waswaasah ma la rabo sidaas xadkaas in loo baxana maaha xad oo shib layska yiraahdana maaha oo qiraa'adii qalbigan ka wadaa la yiraahdo iyaduna ma ma jirto ayb faslun fii sakataati alimaami fi salaati aljahriya saasaa u wadaa ayuu fasalkan u guntay inta jeer ee la aamusayo sagtada waxaa la yidhaha inta aada neef ka qaadato kale wixii la eg oo yacni qiraa'adaada dhexdeeda intee jeeraad ku aamusaysaa qaala asxaabunaa waxay yidhaahdeen yustaxabu lilimaami imaamka waxaa loo sunneeyaa fi salaati aljahriyati salaada jahriyada ah an yaskuta inuu aamuso arbaca sakataatin afar sagtooyin fii xaali alqiyaam marka uu taagan yahay ixdaaha tan koowaad bacda takbiirati alixraam allahu akbar markuu yidhaha takbiiratulixraamkii inta uunan gelin faatixada akhriskeeda waa aamusa qadar laga uu ka aqriyo ducaau listiftaax wajahtu wajhii liyaqra'a si uu u aqriyo ducaaa tawajuhi wajahtu wajhida ducadeeda si uu u aqriyo waliyuxrima alma'muumuuna iyo dadka ma'muumiinta ah ee isaga uu imaamka u yahay si ay u xirtaan salaada allahu akbar intay ka dhahaan ayb midaani hadda marka waa layskaga magacaabay sagta laakiin fil xaqiiqa ma aamusno oo waxbuu mashquul ku yahay wajahtu wajhidiiba uba mashquul ku yahay marka sagta waa layskaga itlaaqay min baabi almajaaz wathaaniyatu tan labaad caqiba alfaatixati faatixada gadaasheeda faatixadii buu dhammeeyey xogaayu aamusaa marka saktatan waa sakta latiifatan fudud jiddan aada u fudud oo u yar beyna aakhiri alfaatixati oo u dhaxayso faatixada aakhirkeeda iyo wa beyna aamiin iyo aamiin u dhaxayso sababtu marka maxay tahay lianlaa yutawahama si aan loogu malaynin ana aamiina aamiin min alfaatixati inay ka mid tahay saan loogu malaynin yani waxaa la kala soocaa faatixada iyo aamiin ila aamiin faatixada ka mid ma aha iyada waladaliin markuu yiraahdo wax yar ayuu aamusa aamiin markaasoo qabsana taasna waa mid iyada wathaalithatu midda saddexaad bacda aamiin markuu aamiin yiraahdo kadib waa aamusayaa saktatan dawiilatan aamusitaan dheer bixaysu meel yaqra'u alma'muumuuna ma'muumiinta ay ku akrinayaan alfaatixata xoogaa yarba u aamusayaa siay ma'muumiinta faatixada u akhriyaan sagtadaani marka muran badan baa ku jira oo dheer tahayd uu leeyahay imaamuulbukhaari iyo waa diidayaa mana soo aroorin uu leeyahay sagto dheeroo faatixada ka dambayso ma'muum lagu sugaa ibnu taymiya iyo sidaas waxay leeyihin ma jirto oo marka say noqonaysaa waladaaliin aamiin marka la yiraahdo qiraa'ada ha iska bilaabo ma'muumkaanna ha boobsiisto asaga faatixadiisa kadibna wixii uu kusoo gaaro ha dhageysto ayb waraabicatu midda afaraad bacda alfaraaqi min asuurati waa marka uu suuradda suuradda faatixada ka dambaysaa markuu dhammeeyo ayuu istaagayaa waa aamusayaa wax yar intuusan rukuucin yafsilu wuxuu ku kala soocayaa bihaa sagtadaani beyna alqiraa'ati qiraa'ada iyo wa beyna takbiirati alhuwiyi allaahu akbarta oo ula hoobanayo ila rukuuci rukuucda ayuu ku kala soocayaa suuraddii qiraa'adeedii markuu dhammeeyo wax yar buu aamusayaa kadibuu allaahu akbar dhahayaa abu daawuuda warinaya sagtadan min xadiidi samurata bni jundub xoogaa laakiin waa riwaayat alxasan can samura iyadana war badan baa ku jira sida macruufka ah xadiidkana kii caqiiqada oo uu ka maqlay samurat bnu jundub ma aha ayb isku soo duubduub sagtooyinku intaas uu ti tilmaamayo marka faatixada marka uu dhammeeyo aamiinta ka hor waxyar inuu neef qaato xoogaa yar uu sagto yar sameeyo faatixada ka bacdi xoogaa sagto inuu sameeyo sida uu isagu leeyahay qiraa'ada marka uu ka baxo oo rukuucda inta uunan gaarin qur-aankii markuu dhammeeyo allahu akbarta rukuucda ka hor iyagana waxyar inuu aamuso uu kala gooyo qiraa'ada iyo allahu akbartaas intaasna waa saktaadka sakataadka iyo aamusitaanada faslun halkan wuxuu uga hadlayaa aamiin macnaheeda ma macnaa aamiin yustaxabu waxaa la sunneeyaa likulli qaari'in mid kastoo qaari'a fi salaati kaana salaada dhexdeeda ahaayaya aw fii gayriha ama salaada keyrkeed ahaayaya idaa faraqa min alfaatixati haddii uu faatixada dhammeeyo ka faaruq noqdo waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo aamiin inuu yidh aamiin waalaxaadiidu asaxiixatu axaadiista saxiixa ah fii dalika kaagaas ku saabsan kahiiratun mashhuuratun waa mid waa badan yihiin oo ancaan waqad qadamnaa waxaan soo hormarinay fi lfasli qablahu fasalkii kan ka soo horeeyey annahu yustaxabu in la sunneeyo an yafsila bayna aakhiri alfaatixati faatixada aakhirkeeda iyo wa bayna aamiin inuu ku kala sooco bisaktatin latiifa sakto fudud oo yar wa macnaahu aamiinta macnaheedana allaahuma stajib weliba nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yahuud sida ay aamiin idinku xaasiday shay ay idinkugu xaasiday maba jiraba aamiinta sida idinkugu xaasiday wa macnaahu macnihiisana allaahuma astajib waa ilaahu aqbal ilaahu ajiib ilaahuna ajiib waay marka calaa hada aamiin marka la yihaahdo waa ismu ficil amar laakiin ficilkan waa ficlu ducaa ila ilaahay lama amri kare ayb ismu ficil waay marka aamiin wa qiila waxaa la yidhi kadalika sidaadaas oo kale falyakun arrinku ha ahaado aamiin macnaheeda waxaa laga wadaa sidaas ha ahaato arrintu oo inaad jidka toosan nagu hanuuninaysid dadka kalena jidkoodaa naga leexinaysid wa qiila waxaa la yidhi ifcal samey ilaahu samey wa qiila macnaahu waxaa la yidhi macnaheedu laa yaqdiru calaa haada axadun siwaaka laa yaqdiru ma awoodo calaa haada kan korkiisa axadun qof siwaaka adiga kaa soo haray wa qiila waxaa layidhi macnaahu laa tukhayib raja'ana ilaahu rajadeenna ha hoojinin wa qiila macnaahu allaahuma aaminnaa bikhayrin ilaahu khayr nagu nabadgeli wa qiila waxaa layidhi huwa taabacu llaahi tacaala calaa cibaadihi waa tiin baraha alle addoomihiisa korkooda uu yeelo yadfacu bihi canhum alaafaat alla wuxuu uga riixaa oo uga dafciyaa aafooyinka wa qiila waxaa layidhi hiya darajatun fi ljannati waa darajo jannada dhexdeeda ah oo magacaas leh yastaxiquhaa qaa'iluhaa ninka yidhaahda ayaa mutaysto wa qiila huwa smun min asmaa'i illaahi tacaalana waa layidhi wa ankara almuxaqiquuna waaljamaahiiru haada laakiin culimada iyo jamaahiirtu way inkireen arrintaano aamiin magac alla ma aha wa qiila waxaa la yidhi huwa smun waa magac cibraaniyun luqadaas cibriga ah mucarabun oo markaa la tacriibiyey oo carabi laga dhigay asalkeedu waa cibraani alluqa alcibriyana waa luqada yahuuddu ku hadasho oo yacni towreedna yacni lagu soo dejiyey baa la dhahaa wa qaala abu bakrin alwaraaq hiya quwatun lilducaa'i xoog ayay ducada u tahay waistinzaali araxmati naxariista soo degiddeedana dalabay u tahay wa qiila hayru dalikana waa la yidhi intaas macaanida aamiinu tilmaamaya waxaa ugu xoog badan macnihii uu hormariyey oo allaahuma stajib ah taasaana loo badan yahay aamiinta marka sidee loo akrinaa wa fii aamiina aamiinna lugaatun ayaa ku sugan sida loo akrinayo aamiinta qaala alculamaau culimadu waxay yidhaahdeen ayb afsaxuhaa luqooyinka waxaa ugu fasiixsan aamiin bilmaddi in la mado wa takhfiifi ilmiimi miimkana lafude la fududeeyo marka madka uu sheegayana waa maddu waxaa weeyaan almaddu alasli oo kii saddexda xarako lagu qadari jiray wa ee midkii dheeraaya maaha ka dheer waxaa ka soo baxayo in la shado xarafka ka dambeeyo marka wuxuu noqonayaa aamiin aa waa mad marka aa intaas waa mad aamiin miimkana marka la takhfiifiyo wathaaniyatu midda labaad bilqasri in la gaabiyo muxuu noqonaya marka aamiin amiin in la yidha amiin mad ma jira marka ada aa haddaa tiraa waa mad xarafkan marka hamse la akriyo miimna lagu xijiyo amiin iyadana waa luqo kale wahaataani luqataani mashhuurataani labadan waa laba luqo oo mashhuur ah wathaalithatu midda saddexaad aamiin wathaalithatu midda saddexaad amiin e e in la yiraha bil imaalati imaalo maca almadina lala qabo mad iyo imaalo laysku daro oo la yidhaahdo markaas amiin amiin xakaaha alwaaxidiyu ayaa sheegay can xamsata waalkisaa'iyi xamse iyo kisaa'i buu ka sheegay ayb saddex luqan hadda haynaa soo maha ayb waraabicatu midda afaraad bitashdiidi ilmiimi maca almaddi miimka oo la shido madna la akriyo marka hadda madkaasu wuxuu noqonayaa mad farci ah oo ka laasimka oo kaleo lix xaraka camal la taago oo markaasay noqonay aamiin in la yidhaah miimkiina la shido xakaaha alwaaxidiyu ayaa sheegay can ilxasan alxuseyn bni alfadl ayuu ka sheegay qaala see loo towjiihina marka taas aamiin marka la yidhaha ay qaasidiina walaa aamiina albeyt alxaraam ay walaa qaasidiina albeyt alxaraama ayb markaa wuxuu leeyahy wataxqiiqu dalika kaagaas taxqiiqiisu maa ruwiya waa wixii la wariyey can jacfarin asaadiq laga wariyey radia allahu canhu anahu qaal jacfar saadiq waxaa weeyaan jacfar bnu muxamed bni caliy bni lxuseyn bni caliy bni abi aalib moxamed albaqir ayaa dhalay moxamed ibn cali ibn xusein ayaa waxaa la dhihi jiray abu jacfar albaqir jacfarkaanina marka jacfar bnu muxamed ibn cali waaye jacfaru saadiqa leeraha marka ayb radia allahu canhu anahu qaala macnaahu macnihiisu waxaa weeyaan qaasidiina naxwaka ilaahu adaan kuu soo qasdaynaa xaggaagaan usoo qasdaynaa wa anta akramu adna waa ka karaamo badan tahay wanaag badan tahay min an tukhayiba qaasidan qof kuu soo qasday inaad hoojiso oo aada waxla-aan dhigto hada kalaamu lwaaxidiyi weeyaan waaxidi kalaamkiisa wa haadihi araabicatu middan afaraad gariibatun jiddan waa gariib uu yidhi waqad caddahaa akharu ahli lugati waxayna ku tiriyeen fii laxni alcawaam dadka caamada qaladka ay gashay ku dareen markay aamiin dhahayaan inay aamiin ay yirahdaan dadkeena waa u badan yihiin basaas aamiinta siday u dhahayaan fiiri aamiin waa shidaayaan miimka markaa wuxuu leeyahay waa min min laxni alcawaam weeyaan wa qaala jamaacatu min asxaabina waxay yidhaahdeen man qaalahaa fi salaati qofkii salaada dhexdeeda ku yiraahdo badalat salaatuhu salaadiisii waa burtay qofkaasi qaar wuxuu yidhahda salaaddii waaba ka burtayba leanna waaba hadlayba hadal yaa laga suureysana ayb qaarkoodna waa kala waa kala saarsaaraan hadduu ka wado qaasidiina ilayka macnahaas hadduu fahamsan yahay oo ka wado ilaahu xaggaagaan usoo qasdaynaa khitaab maaha salaadana ma ku burayso lanna waa duco midaasi hadduu ka wado hadal caadi ana aamiin marku leeyahay waa baxaynaa hadduu ka wado iyo meelaan aadaynaa eenu qasdaynaa iyana waa buray salaada ibn xajar alhaytami saas uu leeyahay tuxfat lmuxtaajka qaala ahlu lugati ahlu lugadii waxay dhaheen xaquhaa fi lcarabiyati alwaqfu haddana meel kale ka baxsinayaan aamiintu ma lagu istaagaa mase waslina waa aqbali kartaa xaqeedu waxay tahay in iyada lagu waqfiyo lagu joogsado liannaha maxaa yeelay bimansilati alaswaat waa waxay ka mid tahay aswaadoo kale ayb asmaau alaswaat ayb qab iyo kale iyo ku badanaan asmaau laswaad aswaadda magacyadooda waa lagu joogsadaa sida badan aswaadda yacni marka kalimaadkoodao kale waa lagu joogsadaa ayb fa idaa wasalahaa haddii uunan joogsanaynin oo uu ku daba qaban rabo waxa ka horeeyo fataxa nuuna markaas nuunta waa kordhigayaa aamiina ayuu dhahayaa liltiqaa'i saakinayn ayuuna u fatxinayaa fatxa caarida wey kamaa futixat sida loo fatxiya fii ayna wa kayfa walam tugsar aan loo kasrinin kayfi iyo ayni aan loo dhihin aamiini ma la dhahayo aamiina ayaa la dhahayaayo lithiqali lkasrati bacda alyaa iyo in lagu dhawaaqo oo haddana xaraf hoos dhigan la galo lagu xijiyo waa xoogaa yar waa culeysaa ku jiro waxaa ka fudud fatxada xarakaadka carabigana fatxa ugu fudud walidaalika mararka qaar ismiga manquuska oo kale iyo waxaa la leeyahay fatxatuhu tadhar fatxadu waa ka daahirtaa maxay uga daahireen likhifatiha naxwaha saasay dhahayaan oo fatxadu khifa ku jirta waa fududdahay inay ku jirtana waxaa dareemay badanaa dadku waa iskaga dhawaaqi karaan fatxada kordhowga waana u badan yihiin carabtan hadda cawaamta iska ahoo aan naxwaha iyo waxaa iyagu aan waxooda aynan ku qeydnayn waxaa ka qaaliba xarafkiioo maksuur ah ama madmuum ah buu iska kordhiga leanna fatxada carabkay aada u jiido ogtahay waana khafiif ayb intaas marka waxay macnahaas kelmadan aamiin ayuu kaga hadlaa marka aamiin xaquhaa alwaqf nuunkaasi waa reeban yahay macnaheedu bas haddii laakiin la waslinayo xaraf kale oo markaa reeban in lagu daba qabta la rabo iyada waa la kordhigaa nuunkeeda waxaana loo kordhigaa liiltiqaa'i saakinayn laba saakin ma kulmi karaan waa iska fawaaida marka kitaabka uu ku dhex daray fahada mukhtasarun kan waa mukhtasar buu yihi mukhtasaru maa yatacallaqu bilafdi aamiin waxa aamiin ku tacalluqo oo lasoo koobay waayuu yihi kan waqad basadtu lqowla fiihaa aamiinta qowlka yacni qowlkeeda iyo waxa laga dhahayo waa fidiyey oo waa basdiyey aad baan u faahfaahiyey bishawaahidi maca shawaahidi lala qabo iyadoo gabayadii carabta iyo kalimaadkii carabta anoo deliishanayo wa ziyaadati alaqwaali aqwaashan intan aan ku sheegayna ziyaadada yacni leh wa biziyaadati alaqwaali aqwaashii ziyaadadoodii ayaan ku basdiyey fii kitaabi tahdiibi alasmaa'i waallugaat kitaabkaygaas kaloon leeyahay buu yidhi oo tahdiib alasmaa waallugaat ayaa aad aan ugu faahfaahiyey ninkii raba isaga ha aado kitaabkaasna waa matbuuc saddex mujalad isagoo ah ayb wuxuu ka hadlaa asmaada sida loo dabdiyo iyo kalimaadka sidaan oo kale qaala alculamaau culimadii waxay dhaheen wayustaxabu ta'miinu marka waxaa fahmaya marka diinku culumta inaynan kala maarmin oo ninkii diin baranayo luqada carabigana inuu barto u baahan yahay naxwada sarfiga kalimaadka qariibka ah isticmaalaadkooda inuu barto ninka baranayo yacni fiqiga sidoo kale u baahan yahay marka diinka funuuntiisu kulligood marka la haysto oo uu qofka aqoon u leeyahay ayaa fahm saxiixa uu heli karaa marka inuu luqada carabiga barto fiqigii uu barto usuul fiqigii wax ka barto qawaacidda fiqiga barto musطalaxulxadiid ka barto cilmiga takhriijka iyo cilalka oo xadiidka uu barto axaadiidtii akhristo tafsiirkii akhristo waxyaabahaas markuu barto ayaa fahm saxiixa uu ka imaan karaa laakiin haddii kale oo uunan sidaas yeelin ee uu yiraahdo ani xadiidan barana luqa carabina waxba kama aqaano xadiidkiina ma yaqaano ogo leanna xadiidkiibaa wuxuu u baahanaya isaga laftirkiisa luqo luqow la gelaa salka kutubtii qariibka iyo luqadii carabiga iyo kelmadda salkow la gela haddii xadiidkan barana aad tiraa fiqigiina aadan baranin isagiina waxaa laga hadlayo iyo xadiidka xukunka laga qaadanayo iyo ma garan kartid marka culumtao dhan in laysku bartaba dadka awood uleh inay isku dayaan inay noqdaan dad mutafaniniin ah oo ama haddaysan noqon karin wax ka fahmi karo yacni cilmigan inta uu kan kaga baahan yahay xiriirka uu midkan kale la leeyahay intaas haddaad barata xataa waa fiicnaanaysaa laakiin dhibaatada waxaa keenay hadda waxaa ugu badan qofkii diinu ka hadlaa fanni kaloo calaaqa lalaho u baahanna ma garanayo marka hadhow wixii aada fahamku ah xumaana ayb qaala alculamaau wayustaxabu ta'miinu ayaa la sunneeyaa fi salaati salaada dhexdeeda lilimaami baa loo sunneeyaa walma'muumi baa loo sunneeyaa walmunfaridi ninka keligii tukanayana waa loo sunneeyaa wayajharu alimaamu walmunfaridu imaamka iyo munfaridkuna way la jahrayaan bilafdi aamiin fi salaati aljahriyati salaada jahriyada ah waاkhtalafuu fii jahri lma'muum ma'muumka isaga kor muu qaadi karaa intii culammadu iska waafaqsan tahayna waa kuu sheegaa intay isku khilaafsan yihiinna waa kuu sheegayaa waاkhtalafuu fii jahri lma'muumi bay isku khilaafeen fasaxiixu anahu yajharu sida saxiixa waa kor u qaadaya wathaaniina laa yajharu qowlka labaadna hoosu u dhigayaa waa kan axnaafta ay qabaan xanafiyada oo ay aamiinta hoos ugu dhigaan wthaalidu kan saddexaadna yajharu waa la jahrayaa in kaana jamcan kahiiran dad badan hadday yihiin wailaa falaa haddii kalena maya wayakuunu ta'miinu lma'muumi ma'muumka aamiintiisu waxay noqonaysaa maca ta'miini limaami imaamka aamiintiisa la jirkeeda yacni markuu imaamku aamiinsanayaa ma'muumkuna waa la aamiinsanayaa waa shayga keliya ee salaada dhexdeeda oo ma'muumka iyo imaamku inay isla dhahaan ay sunno tahay inta kale imaamka ayaa horeeyo ma'muumkaa dambeeyo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih ayay ahayd laakiin meeshan aamiinta waa isla dhahayaan imaamka iyo ma'muumka laa qablahu hortiis ma dhahayo walaa bacdahu gadaashiina ma dhahayo liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalama fi lxadiidi asaxiix idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yiraahdo waladaliin faquuluu dhaha aamiin dhaha hal mara isla faquuluudaas marka imaam iyo maamuunba waa u taallaa faman waafaqa ta'miinuhu aamiinsigiisu ko waafaqo ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinteeda gufira lahu maa taqadama min denbih dembigiisa wixii hormaray waa loo dhaafay wa amaa qowluhu sala allahu calayhi wasalama nabiga qowlkiisa fi lxadiidi saxiixi uu ku yidhi idaa ammana alimaamu imaamku haddii uu aamiin yiraahdo fa aaminuu aamiinsada fa macnaahu macnaheedu waxa uu yahay idaa araada ta'miina faidaa ammana ay faidaa araada haddii uu doono alta'miina inuu aamiinsado idinka dhaha macnaheedu saas waay qaala asxaabunaa waxay yidhahdeen asxaabteenna walaysa fi salaati salaada dhexdeeda ma ahaanin mowdicun meel yustaxabu la sunneeyo an yaqtarina qowlu lma'muumi ma'muumka qowlkiisu inuu la xiriirsado biqowli alimaami imaamka qowlkiisa inuu la xiriirsado ilaa fii qowlihi aamiin maahane inta kale ma'muumaa dambeeyo wa amaa fi laqwaali albaaqiyati aqwaasha kale ee soo hartay fayata'akharu qowlu lma'muumi ma'muumka qowlkiisaa dambaynayo ayb faslun fii sujuudi tilaawa macno kaloo qiraa'ada soo hosgeli karo hadda halkan uga hadlayaa oo waxay tahay sujuudu tilaawada qira'a aada akrinaysay sujuud meel abaad timid sujuudaa la sunnaynaa sujuuddaas axkaamay rabtaa marka axkaamteedu ku barayaa marka wa huwa sujuudu tilaawada mimaa yata-akadu alictinaa'u bihi waa waxa in laysku kalifaa ay aada u adag tahay aad in loogu dadaala ay tahay faqad ajmaca alculamaau culimadu waxay ku ijmaaceen cala almri bisujuudi tilaawati in lays amro sujuudu tilaawada waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fii annahu amru istixbaabin sunnanimo miyaa laysku amrayaa am iijaabin mase waa amru wujuub faqaala aljamaahiiru jamaahiirtu waxay dhaheen laysa biwaajibin sujuudu tilaawa waajib maaha bal huwa mustaxabun waa sunno wa hada qowlu cumara bni alkhadaab wabni cabaas wasalmaan alfarisiy wacimraana bna alxusayn saxaabadaasaa sidaas qabto wmaalikin wاlawsaaciyi wاshaaficiyi waaxmada waisxaaqa waabi thawri wadaawuuda wagayrihim radia allahu canhum wa qaala abu xaniifata radia allahu canhu wuxuu yihi abu xaniifa huwa waajibun waa waajib waxtaja wuxuuna deliishaday biqowli اllahi tacaala famaa lahum laa yu'minuun war maxaa ku dhacay oo u sugnaaday oo aynan u rumaynaynin waidaa quri'a calayhim alqur'aan haddii qur-aanka dushooda lagu akhriyana laa yasjuduuna ma sujuudayaan tanuu marka soo daliishaday isagaa ka jawaabi doono waxtaja ljumhuuru jumhuuru ahlilcilmina waxay xujaysteen bimaa saxa can cumara bni alkhadaab wixii ka ansaxay radia allaahu canhu annahu qara'a yowma aljumucati cala almimbari nabiga maalin jumcaha mimbarka korkiisuu ka akhriyey suurata naxli xataa idaa jaaa sajdata markuu soo gaaray sujuudda nasala waa soo degay fasajada waa sujuuday wasajada annaasu dadkiina way sujuudeen xataa idaa kaanat iljumcatu alqaabilatu jumcadii taas xigtay markay ahayd qara'a bihaa waa ku akhriyey mimbarka isagoo saaran xataa idaa jaaa sajdata sujuuddii markuu yimid qaala waxa uu yidhi yaa ayuha annaas dadow innamaa namuru bisujuudi sujuudan soo marayna annaga faman sajada qofkii sujuuda faqad asaaba waa asiibay waman lam yasjud qofkan sujuudinna falaa ihma calayhi dembi ma leh walam yasjud cumaru radia allaahu canhu cumarna ma sujuudin jimcadaas dambe tii hore marka sunno inay towtusaayey midan dambena inay waajib aynan ahaynu bara ayb rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa hada alficlu marka ficilkan iyo walqowlu hadalkan min cumara ka ahaaday radia allaahu canhu fii hada almajmaci meeshan jamacaas tirada badan oo saxaabo badan ay fadhiyaan oo aan cumar lagu mucaaradin daliilun daahirun waaba daliil aad u xoog badan buu yihi muuqdo cumar bnu lkhadaab mimbarkiibuu taagan yahay saxaabadii waa fadhiyaan sujuuddaas inay sunno tahay buu sheegay nin ku qabsaday male cid tiri waa waajib lama arko marka daliil xoog badan waayo asxaabtibaaba sidaas isugu raacday wa ama aljawaabu jawaab can ilaayati laga jawaabana alatii ixtaja biha abuu xaniifata abuu xaniifa uu xujaystay radia allaahu canhu fadaahirun waa jawaab iska muuqato lianna almuraada maxaa yeelay ulajeedada damuhum aayadda waxaa laga wadaa eedayn la eedeynayo dadkaasi calaa tarki sujuudi sujuudda ay ka tageen lagu eedeynayo takdiiban liajli takdiib iyagu sujuudda waxay u daayeen gaalo waayo maba rumaysnaba waxaana u daliila famaa lahum laa yu'minuun taas marka maadaam gaalnimay uga tageen sujuudda laakiin ninkan muslimkaa ma uga tegaayo waxaas isku mid marka ma aha kama qaala allahu tacaala bacdahu bal iladiina kafaruu yukadibuun allaaba wuxuu leeyahy bal inay sujuudaan iskaba daaye aladiina kafaruu kuwa kufriyey yukadibuuna sujuudayba beeninayaan iyo qur-aankii marka siyaaqii aayadda ayuu ku macneeyey wa habata fi saxiixayni waxaa ku sugnaaday saxiixayn can zayd bni thaabitin radia allahu canhu anahu qara'a cala nabiyi sal l salam nabiguu ku akhriyey korkiisa wanajmi suurat najmi markaa fasjuduu lilaahi wacbuduu buu soo gaaray falam yasjud ma sujuudin tanna waa daliil kale iyada lafteeda bukhaari baa warinaya wahabata fi saxiixayni anahu sala allahu calayhi wasalama nebiga sajada fii wanajmi wanajmina waa ku sujuuday nebiga fadala calaa anahu leysa biwaajibin laba qiso wa suuratu najmidaasuu mar akhriyey nebiga waa sujuuday sal l salam mar kalena ma sujuudin maxay ku tusay marka sunno inay tahay hadday waajib tahay kama tageen ayb faslun fii bayaani cadadi sajadaati wa maxalliha meeqo sajda ayaa qur-aanka ku jirto iyo meelaha ay ku jiraan amaa cadaduhaa sujuudda tiradeeda falmukhtaaru aladii qaalahu ashaaficiyu waljamaahiir sida shaafici iyo jamaahiirtuba ay doorteen annahaa arbaca casharata sajda afar iyo toban sujuud waay sajdatun fi lacraaf mid acraafay ku jirtaa waalracdi wاlnaxli wsubxaan suurat اlisraa wa maryam wa fi lxaji sajdataani labaa ku jirta xaj wa fi lfurqaan wاnnamli wa alif laamiim tanziil wa suuratu sajda wa xamiim asajda xamiim asajda waxaa laga wadaa fusilad wاnnajmi waida samaa nshaqat waqra bsmi rabbik iyo iqra afar iyo toban waa marka waxaa kuu dhiman midda saad waa soo wadaa saa soo wada wa amaa sajdatu saad saad sujuudeeda fa mustaxabatun aada looma adkeeyo iyada sunna muakada ma aha walaysat min waa sunno walaysat min cazaa'imi sujuud laakiin ka mid ma aha meelaha sujuudda aada loogu adkeeyo ay muta-akidaatihi ma aha habta fi saxiixi اlbukhaariyi can ibni cabaas radia allahu canhuma qaal saad laysat min cazaa'imi الsujuud meelaha sujuudda aada loogu adkeeya ma aha waqad ra-aytu nabiya sal l slam yasjudu fiiha waxaan arkay nebiga oo ku sujuudayana hada madhabu shaaficiyi waman qaala milahu madhabtii shaafici waaye iyo wixii sidiisi oo kale yiri marka sajdadan saad aada looma adkeeyo maadaama aynan mu-akad ahayn khaarija salaad waa lagu samey karaa salaada dhexdeedana isagaa sheegaya wa qaala abuu xaniifata abuu xaniifa waxa uu yihi hiya arbaca casharata wa afar sajdatan min sajdatin afar iyo toban waayuu yihi aydan waa la mid walaakin asqada athaaniyata min alxaji suurat lxaj sujuudeeda labaad yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacalakum tuflixuun taasuu ka riday taas iyada suurat lxaj hal sujuud bay leedahay buu yidhi waana midda ku jirto awalka suuradda awaa-isheeda oo ay ku xigto haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim midda dambe waa diiday isaga muxuu ku daray marka wa ahbata sajdata saad midan saaduu sugay marka afar iyo toban saasay u tahay isagana wa jacalahaa min alcazaa'imi meelaha aada loogu adkeeyo sujuuduuna ka dhigay ayb laakiin xadiidka ibnu cabaas waa maqlaysa wa can axmeda riwaayataani imaam axmed laba riwaayo uu leeyahay ixdaahumaa midood kamaa qaala shaaficiyu waaye wathaaniyatu middaa labaadna khamsa casharata sajda sujuuduhu waa shan iyo toban uu yiri yani midii saad buu tiriyey markaas zaada saad wahuwa qowlu abilcabaas ibni surayj a-imada shaaficiyada ibnu surayja saa ku tegay wa abi isxaaq almarwasi min asxaabi shaaficiyi radia allahu canhum wa can maalikin riwaayataani imaam maalik laba riwaayo uu leeyahay ixdaahumaa ka shaaficiyi sidii shaafici wa ashharuhumaa midda caanka madhabta maalikiyada ka ahna ixdaa cashara sujuudaha dhanba waaba kow iyo toban uu leeyahay isaga marka sajdooyinka mufasalka ku jiro marba haddii jalaad khamiis lasoo gaaro wax sujuudoo ku jira ma lahu leeyahy markaa suuratu najmi iyo suuratu ida samaa unshaqat iyo suuratu iqra ayuunan ogolayn asqada athaaniyata fi lxaji wuxuu riday xaj sujuudeeda labaad waa riday wanajmina waa riday waida samaa shaqadna waa riday waqra-na waa riday ayb marka haddaad afar iyo toban shan iyo tobanay ahaayeen marka aad ka jarto intaan afar iyo toban koo iyo tobanaa soo baxayso wa huwa qowlu qadiimun lishaaficiyi kow iyo tobankan in la dhahno waa qowlkii qadiimka shaafici qowl qadiimo shaafici ou lahaa waaye markaasna badanaana qowlka qadiimka shaafici maaliguu ka agdhow yahay lanna sheekhiisa u ahaa imaam maalik ayb wsaxiixu maa qadamnaahu sida saxeixana waa wixii aan soo hormarinay walaxaadiidu saxeixatu tadullu calayhi axaadiista saxeixana waxay tusaysaa afar iyo toban midda saad aynan ku jirin ayb laakiin midaas saad weliba shaaficiyada aaday ugu ad adag yihiinoo waxay yidhahdaan xataa hadduu imaamka ku sujuudo dee imaamka isagu maalan oo u arko madhab xanafiy oo kale uu ku dhaqmo ama uuba u arko in sujuuddaas la sujuudi karo ee salaada dhexdeeda uu ku sameeyo ma'muumka ma raacayay leeyihin waa iska sugaan uu taagnaanaya ma raacayo lianna salaad inaad inta qiyaam ka tagto aada aaddo sujuud aaddo sujuuddiina aan aad aynan xoog badnayn waa khataray leeyihin marka waa waa taagnaanayay dhahay oo haddii kale haddii isagoo og sidaan qabo hadduu sujuud aado batalat salaatuhu salaadiisa waa buraysaa ayb wa amaa maxaluhaa meelaheeda sujuudda amaakinteeda waa intee fasajdat lacraaf fii aakhiriha aayadda ugu dambaysay ku jirtaa wاracdi caqiiba qowlihi tacaala bilguduwi wاlaaasaal dhag markaasaa la sujuuda wاlnaxlina wayafcaluuna maa yu'maruun yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wayafcaluuna maa yu'maruun markaa meeshaasaa lagu sujuuda musxafkan hadda kitaabadan qur-aanka calaamadayba ku dhigayaan meeshaas markaad soo gaarto isaga calaamadooba kugu dhigayaan wa fii subxaan suuratu subxaan wayaziiduhum khushuucan wa fii maryam kharuu sujadan wabukiya waluulaa min sajdatay alxajina ina allaha yafcalu maa yashaa wthaaniyatina wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun wlfurqaan wazaadahum nufuuran ayb waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaani qaaluu wama raxmaan anasjudu lima taamuruna wazaadahum nufuuran taas wاnnaml rab lcarshi اlcadiim meeshaas idana waa meesha hadda kitaabkaba ay uga taalo walif laam miim tanziilna wahum laa yastakbiruun ayb waxaamiimna waa midda fusilade wahum laa yas-amuun ayb faladiina cinda rabbika laa yastakbiruuna aayaddaas dambe marka wamin aayaatihi alleylu wاnnahaaru wاshamsu wاlqamaru laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilahi aladii khalaqahuna in kuntum iyaahu tacbuduun aayadda kusii xigtaa la akrinaa markaasaa la sujuuda wnajmi wannajmina fii aakhiriha waa ugu dambaysaa waida samaa nshaqatna laa yasjuduun ka bacdi waqra'na fii aakhiriha bay uga jirtaa walaa khilaafa yuctadu bihi khilaaf la tirsadaana ma jiro fii shayin wax min mawaadicihaa meelaheeda ila alatii fii xamiim inta aan soo sheegnay khilaaf la tiriyo ma jiro ilaa midda xaamiim ku jirta maaha fa ina alculamaaa اkhtalafuu fiiha culimada way isku khilaafeen fadahaba ashaaficiyu radia allahu canhu waasxaabuhu ilaa maa dakarnaahu shaafici sidii aan soo sheegnay ku tegay annahaa caqiiba laa yas-amuun wahada madhabu saciid bni lmusayib wa moxamed bni siriin wa abi waa'il shaqiiq bni salma wa sufyaan athawriy wa abi xaniifata waaxmeda waisxaaqa bni raahuuya sidaas ay qabaan wadahaba aakharuuna kuwo kalena waxay ku tageen ilaa annaha caqiiba qowlihi tacaala waxay ka dambaysaa qowluhu tacaala in kuntum iyaahu tacbuduun aayadda horeba marka lasoo akriyo horaa laga sujuuda midda dambe maba la aadayo xakaahu bnu lmundir can cumara bni lkhadaab ayuu ka sheegay radia allahu canhu walxasani albasriyi waasxaabi cabdillahi bni mascuud waibraahiim annakhaci wa abi saalix wadalxata bni musarifin wazubayd bni alxaaris wmalik bni anas wleyth bni sacd wahuwa wajhun waana waj libacdi asxaabi shaaficiyi u sugnaaday xakaahu lbagawiyu fi tahdiib bagawi atahdiib fi fiqi shaafici ayuu ku sheegay waama qowlu abilxasan caliy bni saciid alcabdariy min asxaabina fi kitaabihi oo ku yiri alkifaaya fi ikhtilaafi اlfuqahaa cindanaa anaga agteena ana sajdat اnnamli cinda qowlihi tacaala wayaclamu maa tukhfuuna wamaa tuclinuun uu leeyahay qaala wahada madhabu akhari اlfuqahaa buu yiri fuqahaduna sidaasay u badan yihiin waqaala maalikuna waxa uu yihi hiya cinda qowlihi tacaala rab lcarshi اlcadiim waa sida hadda kitaabka ugu taalla yani midaas hore wuxuu ka dhigayaa inay culummadu u badnaayeen midaan hadda mashhuurkana wuxuu ka dhigaya wax maalig la gooni noqday fahada aladii naqalahu kan uu soo guuriyey can madhabina uu kasoo guuriyey wa madhabi akhari اlfuqahaana uu kasoo guuriyey gayru macruufin wax la yaqaan maaha walaa maqbuulin wax la aqbalayana ma aha bal ghalatun daahirun waa galad iska muuqdo wa haadihi kutubu asxaabina annaga asxaabteena shaaficiyada kutubahooda waa kuwaana musarixatun waxay cadaynaysaa waatu cadaynayso biannahaa cinda qowlihi tacaala rabu lcarshi alcadiim agteeda in lagu sujuudayayba aaba ku cadba kutubaheena marka warkaani uu soo naqliye naqli oo lagu jira wa oo naqli xoog badanoo saxiix ah ma aha axkaamteeduu gelayaa kabacdi hada aakhiruhu billahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed